allah u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday cabdi muruudi dheere ajakis oo ahaa majaajiliste caan ka ah bulshada soomaaliyeed dhexdeeda kaasi oo maalmahan ku xanuunsanaya cisbitaal ku yaala caasimada dalka ee muqdisho waxaana maanta lagu aasay isla muqdisho aaska waxaa ka qayb galay abwaaniin culimo iyo dad aad ula soo shaqeeyey majaajiliistaha maanta ku geeriyooda magaalada muqdisho qaar ka mid ah ururada bulshada bahda fanaaniinta iyo qeybo ka mid ah bulshaweynta magaalada kismaayo ayaana ka tacsiiyey geerida ku timid ajakis allaha u naxariistee anigoo ah agaasimaha fankii suugaanta jubbaland ahna abwaanka kooxda heegan jubbaland waan u tacsiyeynayaa waxaan uga tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed waxaan uga tacsiyeynayaa fanki iyo suugaanta soomaaliyeed waxaan uga tacsiyeynayaa saaxiibadiisa jilaaga la ahaa baan uga tacsiyeynayaa waxaan uga tacsiyeyn qoyskii uu ka geeriyooday hoos ahaan qoysku ka geeriyooday baan uga tacsiyeyn isagana jannadii firdowsa allah qabo raxmaan raxiim inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun anigoo ah magacayga nuur xasan maxamed nuurbaana kana ah guddoomiyaha kooxda heegan jubbaland waxaan halkan tacsiyo tiiraanyo leh ugu diraynaa anuu ku hadlayo magaca kooxda heegan tacsi tiiraanyo leh aan u diraynaa qoyskii iyo eheladii iyo asxaabtii iyo bahdii faneed iyo maaragtay dhammaan soomaaliya oo ummadda soomaaliyeed oo dhan in ilaahay jannadiisa fardoos ilaahay ka waraabiyo maxamed axmed innaa lilaah wa innaa ilay raajicuun innaa lilaah wa innaa ilay raajicuun ajakis nin la kasaay waay nin loo sheegaayo ma jirto adduunye aaqar annagan ilaahay hanoo naxariisto asagan ilaahay ha u naxariisto reerkii asaga uu ka baxi aan u tacsiyeynaynaa iyo carruurtii asaga uu ka taga samar iyo iimaan samar iyo iimaan adduunye aaqaraba innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun anigoo ah cabdicaynam ama caynbacayn waxaan halkan ooga tacsiyeynayaa cabdi muriidi xaaji muriidi oo loo yaqaanay ajakis ahna jilaa saaka ku geeriyooda magaalada muqdisho aad iyo aad ayaan maaragtay ooga xumahay qof walbana wuu dhimanayaa alxamdulilah magacii waa faadime aadan cumar aad baan u salaamayaa idaacadda waan u tacsiyeynayaa soomaali baan u tacsiyeynaya dhammaan ee soomaali weyn waxaan oga tacsiyeynayaa geerida naxdinta leh ee ku timid ajakis wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan oo qalbi furan buu ahaa wuxuu ahaa majaajilaysta soomaaliyeed buu ahaa wuxuu ahaa dadkii ka soo shaqeeyay ilaa dowlad maxamed siyaad barre soo taagnaa buu ahaa aad baan oga tacsiyeyna